asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal haka dhowaada warkaamiinama idaacadda warsan oo ka godobadan kuwin iyo weliba ku mid ahaa shirka guddoomiyaalka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya weliba usilah ka gebgabeeyey magaalada tanbaydhaba guddoomiyaha ururka hanraabta degmada baydhabo iyo sheeg geentiyo qorodhahayana hanraabtaha ku jeeda maamulka koonfur galbeed wana ku biirayaan siyaasada dalka maamulka degmada marka iyo weliba uusa sheegayn intee walku qabda doonaan dhibaatooyinka amni darada eh ku jiraana qaar ku mid ah wadooyinka degmada marka madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba usa deeraya dalkaasi etoobiya shira meydhanan ka qaybgala doona dhegaystayaal warkaamignimo isinku gudbiya qodobkaasoo fidsan ah sheekh shariif sheekh ahmed owsur kulmi wakiilka garamada midoobey angaabilsana rama soomaaliya silmida madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya weliba us magacaabay italiyaal ciidana madawiinaga puntland ousa deeri kismaanyo weliba hiisadka dhalatiya shaqirwoojinga dhakasameeya taliyo ka tirsana booliiska hirshabeelle qodobada caalamka warkaamignimo isinkahayn weliba ku mid ah ciidanka turkiga ousa hadda duqeeyahaya waqooyiga suuriya qodobadaas iyo qodobo kale isinka gudbiya warkaamignimosiyaal haddii ilaaha yaraa in diyaar galowaagu siiyo fadsana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa hamiignamo khamiisaw jumaayaha galahayta taariikhda weliba iyo keedinta tomanka bidhi tumnaad lama kun tumi sagaalaanas weliba hayana warkiyo kooban adana ka dhowaada usigiyo fidsana shirka gaddoomiyaalka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya weliba uslahka gebagabeeyey magaalada tanbaydhoba shirkiidan haliisiyiin toddobaadkan kasocday magaalada baydhabo ee harunta kumeel deerka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo saqqiib galeen gaddoomiyaalka gobolada koonfur galbeed soomaaliya degmooyinka oo isgeega ka gebagabooday magaalada baydhabo oo usa maalmoga socday weliba usa goobjoog ka haayaya wasiirka arrimo guda iyo reedangaliisyo koonfur galbeed soomaaliya maxmed abiikar welibana sudhun ku hadalahayay sidii gobol kasta dadka kasuga landheh dhigi lahay reedangaliisiyin iyo sidii nin iskula shaqay lahay horumarinta gobolka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo guda maamul koonfur galbeed soomaaliya hiri shirka soona dhidada arrimi gudoomiyaalka
inay ka maqnacso taasna ay tahay xag maaragtay cilad jirta awgeed waxaa muuqata halkaas marka in isbedel dawladeed uu socdo haddii afar afar sano hore yani aan degmooyinka ayna isu imaanin gobollada ay isu imaanin macnaheeda ma ahayn inaan la ogeyn oo aan loo yeerinimohayn laakiin waxaa fursadda ama qadarkaba maanta ayuu kusoo toosay waa afar sano kadib yani waxqabadkii hore mid cusbaa lagu qaado waxyaaba marka horta ahmiyadda la siinaayey ama indhaha ay ku joodeen hadda isbeddelka laka yimid waan filayaa in habka maamulka iyo casharadii ladin siiyey inaad ka faa'idaysteen aadan maarata aan u rajaynayaa waxaan kaloo rabaa inaan idin soo gaarsiiyo walaalayaal waxa waaye horta dawladnimada la sheegayo waa protocol protocolka lagu sheegaya waa habmaamuus soomaaliga habmaamuusa lagu dhahaa yani waxa weyaan waa qof kasta in la siiyo booska uu leeyahay haddii midkeen uu rabo inuu asaga inta ka hooseysa u xukumo waa inuu ogolaada inta ka sarraysa inay xukunto warkaas waa caddi sooma haddii qofkeen uu rabo in inta ka hooseysa ay adeecdo waa in uu u hogaansamaa inta ka sarreysa yacni runtii ma ahan qoryo laisuma wato xoog ma jiro laakiin in brotocool uuna kala celiyo oo aan is adeecno dawladnimadeenna ku imaanaysa wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo midda maaliyaddaba waxay wadaan hab maaliyadeed ama hab canshuureed runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo laydinkugu yeerayn waxay qaybi ka tahay in hadhow aanan laisku qasin wasaare kasta waddaday leedahay deegaan kastabu waddadu leeyahay canshuur la og yahay isla xisaabtan in la helo saas laalligeed waxaan rabnaa inaan hadda aan shaqadii kala daadijin marka maadaama aan gobol kastaba u madax banaynayn degmooyinkiisi wixiisi inay xukumaan agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa wuxuu madax u yahay dhammaan shaqaalaha siyaasiyiinta ka hooseeya asaga ayaan waxaan rabnaa usbuuc kasta inaad ribood usoo dirtaan asagana annaga kula xisaabtanno waa si fiican ay maqashaan soo maa degmooyinka waxay ribood ku dirayaan guddoomiyaasha gobollada guddoomiyaasha gobolladana waxay usoo dirayaan agaasimaha guud agaasimaha guud annagu na horkeenaya marka waxyaabaha nusqaanta leh dhaar ku mida gadoomiyaalka degmooyinka iyo weliba iyo ku hadayana waana ku warbiyana doorkii oo keliyana shirkadeeda madhiisiyiinta maalmoon ka socday magaalada baydhabo waa salaamintiin salaan kalgacal walaaltimo iyo mid saaxiibtinimo salaan kadib waxaan qowl shaqa aan u maanay xarunta kumeelgaarka ee baydhabo dhammaan degmooyinka gobolka ee gobolka shabeellada hoose baay bakool siddeed toban degmo ay koonfur kabeed ka kooban tahay shirka muhiimadiisa waxay ahayd in isdhexgalka bulshada ee ama isdhexgalka maamulada degmooyinka in wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo lagaraynaysa oo madaxweynahan codsigiisii ahaa in halkan aan imaano aan samayno in sida degmooyinku isku xir lahaa xaqiiqda jirtana maamulka in la gaarsiiyo ee good government barnaamij lahay maamul wanaag aan halkaan u joognay afartaa maalmood halkaan shirka noogu socday waxaan gaarnay guulo la taaban karo maadaama waa markii ugu horreysay koonfur galbeed ay isku keentay degmooyinka koonfur galbeed ka kooban tahay dhammaantood sharaf ay noo tahay xaqiiqdii ka gudoomiye ahaan aadaan ugu faraxsanahay waayo casharada halka aan ku bartay waa casharo ikaabayaan ama ama wax badan ii fududaynayaan si si ay aan u gaarsiiyo tuulooyinka iyo degmooyinka aan ka matalo ee ka maamul ahaan diguu hogaaminayo gobolnatooraha gobolka shabeellaha hoose runaantii shirka waxyaabo tiro badan oo aan kala kulannay ay jiraan oo waayo aragnimo aan ka qaadannay innaga shakhsiyaddeennii waxbaan ku soo kordhinnay meel marka la isugu imaadana positive iyo negative labadaba way yeelan kartaa intana waa la kulannay laakiin waxaan ku faraxsanahay soo gaaritaanka magaalada baydhabo iyo baahiyaha ka jira degmada afgooye inaan la wadaago dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka iyo agaasimiyaasha wasaaradaha aad baan ugu faraxsanahay mar labaad in xuquuqda degmada afguuye ee leedahay si waadax ah aan ka gabasho lahayn uga codsanno wasaaradaha uguna dalbanno inayna soo gaarsiiyaan wasaarad walba oo ka dhisan isteedka maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan ku soo dhaweyna gadoomiyaha ururka hanraabta degmada baydhabo iyo weliba iyo ku hadallaya korar ama zaa'id hanagadahayan bilaamo koonfur galbeed haka jeedan oo markaasayti siyaasadaas adag han ku biirahayan siyaasadda dalkana weliba inta badan haddaha ka muuqda gebdho fara badan oo ka jeedan maamul koonfur galbeed faahfaahin qodobkaas ka eedan weliba ninhaay cabdinaasir axmed meyow gudoomiyaha ururka bilaanta degmada baydhabo marwe xaabo sokoro cali yaa ku waran xaaladda bilaanta baydhabo iyo oona sheegtay in bilaanta baydhabo iyo horumaro kusuubiyaan ku qayb qaadashada ammaanka hadhawaayow ku wafuudo hadeertii magaalada baydhabo iyo siyaasada welibana xustay bilaanto kabiirtii siyaasadda soomaaliya iyo iyin haano anka badan bilaanto koonfur galbeed soomaaliya ha kuma uqodo koran sababto ee hanraabto horta bani aadamka madin wal ina sheegaya wal ogaado koran lan idiska jaar walba ma ogaado koran hanraabto saada ogto ee siminaaro badan lan qubdahay wacyigelin gelin badan lan soo biyahay wal badan wala wal intaas wacyigelin lan soo biyahay siminaarada lan ka qubdahay wali ayna qof walba inuu isfaham deegaanka wala xaq ay usiklay iyo wala usilaklay boqolkiiba konton saada ogto bulshada waliba hanraabo so boqolkiiba konton mal kumaarama kor boqolkiiba konton bilkulyanba ma fadaan ma la shaqeeyana ma arago korna haddii la yarwari nagdaas bulsho baaba'diya nagdaas so boqolkiiba konton haweenku saas dartiye wali kale la ogaaday in haweenka meeliyo maamulayan iyo meelo magalka maamulo absolutely isdiidan cadaaladda haatoy horumarka haatoy nooc kaste madaasayti iyo madaas hullan qobdo saas dartiye haweenka walaw intaasay wacyigelin ay ii siminaare lanka qobdo wali ayna inuu ogaadaan xaqa la kaleey isla marnamadaasna iyo ogin xaqa iyo leeyin deegaanka kaleey wali tale hajeedii faday ee hankraabta horta koonfur galbeed qeyr ilaahay sii dadaalahayaan dad walbanadii dhalinyaro badan oo hata ha kahina jaraan wasiiradda haweenka iyo dhammaan haweenka qaybashii shalgadiisa uniba ka jarna wali kala dardaaramay inay madnamo la hela inay horumar kale la suubi inay haweenkiyo ha ku qayb qaadan siyaasadda lan walbo idaka jar an erna ee aan idun la roogay waana saasa siyaasadda ku mid nagada usan erna banaanka ha suruma bareeradiis eday sidoo wala usu fadowna sheega wala usu diidin automatically usu sheeg maamulka koonfur galbeed ee gabroogi ka jaran wali haayana soddon iyo kow gabrood iyo saddex wasiir haayeen automatically wali ogtaa inay hata dhamaashadii maamulka gabagaba ay usu sadibilood dhimayay xildhibaanada inay dib lahaan xulo madaxweynaha iyo madaxda kale ee odayaasha ka jaran wali ku codsadaan inay haweenka qaybtiyo ku leeyihin siyaasada ini la sii wali madi waldadantartuma waldadman bilaanta degmada baydhabo yaa ku qayb qaadadaas hadhawaayowka madaxda hadeertii magaalada iyo oon walmushaare aan qaadadaana xataa haddii dhiida mararka qaar hadhawaayowka kureete ini lahankutaba eelboorka oo miileysa iyo hakalugaayaan ciidan mahadsanyo wariyaagan cabdinaasir axmed mayow maamulka degmada markiya weliba uu sheegay intii oo wal ka gobol doonana dhibaatooyinka amni dare ee ka jiraan qaar ku mid ah jidadka degmada marka salimada cabdinaasir axmed mayow iyo qodobkaas nin faahfaahiye gudoomiyaha degmada marka cabdulaahi cali axmed oo waraysi gaar ee siyaayay warsan yak werbi xaalada degmada marka uso-oona sheegay iniya degmada ha ku kabadahayta colaadagii andhexeeyay qabaa'ilada meelaas oo degow oo muddo badan hakananagadaasi marka walibana tilmaamay ini laku heliya colaadagaasay maamulsheene uso bilaabi dadaalo korlanka qaado isdhexgalka bulshada iyo horumarinta ganacsiga magaalada marka maasha allah boqolkiiba siddeetan way soo kabanaysaa wixii ay soo martay degmada ay soo martay way soo kabanaysaa waxaa la dareemayaa horumar lixaad leh oo ka mid ah nabadgelyada isdhexgalka bulshada ganacsiga maaragtay isku socodka dadweynaha ee degmooy ee tuulooyinka ilaa iyo magaalada run ahaantii cakirnaantii iyo caqabadii cucuslaa ee magaalada ka jiri jiray waayihii ay maaragtay colaadaha sokeeye ay dhex mareen kala xirxirnaantii iyo isdhexmar la-aantii wixii waa laga yimid waa laga gudbay waxaad dareemaysaa wejiga ay maanta magaalada marka ama degmada marka ku sugan tahay waxay iloobaysaa wixii hore ay usoo martay oo xuxumaa markii laga reebo qolooyinka nabaddiidka ah ee ku sugan daafaha magaalada sida jilib marka sida jannaale insha allahu waana ku soconnaa inaan ka xorayno ay magaaladu iyo tuulooyinkeeda isugu furmaan ayaan ka shaqaynaynaa dowladdayna ayaa ka shaqaynaysa annagina waa horkacaynaa goordhow waxaan rajaynaynaa magaalada marka xaaladeeda oo shalay ama dhowr bilood ka horey ziro zir aheeday inay boqolkiiba boqol gaarayso bilaha soo socda jannaale iyo jilib marka markii ay gacanta dowladda kusoo noqoto rajadeeda ayaan leenahay magaaladaasi xaaladeedu inay boqolkiiba boqol gaarsinaato
dhini kale gudoomi waafow yowalakuweydi isbaarooyinka yaalo jididka galow magaalada marka walibana sheegay iniyo qaadeen isbaarooyinka isbaarooyinkaasi waana anjarna isbaaro taala guud ahaan degmooyinka gobolka shabeellada hoose run ahaantii way jiri jireen qabaa'ilo meel isbaaro u yaalaan laakiin hadda waa laga gudbay dalka dowlad baa ka dhalatay dowlad baa gacanta ku haysa degmada awdheegle degmada afgooy ilaa iyo muqdisho degmada marka ilaa iyo qoryooley meel isbaaro ay taallo ay qabiil u taallo ma jirto isbaaro meel taallo oo ay shacabka maaragtay lagu dhibaataynaayo oo jirta ma jirto dowlad baa dalka ka jirta dowlad baa dalka ka shaqaynaysaa isbaar hadday taallana dowlad ayaa arkaysa qabiilna uma taalo ma ulaa karto isbaaro
wafduu soo gaamiye madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo weliba iyo deerana magaalada adisababa ee caasimada dalkaasi etoobiya iyadana sugiin lahankudhawaaya magaalada adisababa ee dalkaasi etoobiya wafdiga madawiine farmaajo iyo garoonka diyaarado boole ee magaalada adisababa ha ka dhawaayay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsana dowladda etoobiya ujeedka madawiine farmaajo usanseeda etoobiya iyo weliba ku mid ah kaqeybgalowka shirka madaxeed urur goboleedka igaad owsa kufurmahay dalkaasay welibana dalka salimida kusugana madax ka tirsana wadamada igaada sidoo kale weliba iyo magaalada adisababa seeda iyo madawiineyaalka dalalka koonfurta suudaan kenya iyo ra-iisul wasaaraha dalka suudaan iyo madax kale oo fara badanba madawiine farmaajo iyo sidoo kale weliba uusla filahay hantii uusa kusuganyo magaalada adisababa inuusa la kuluma madaxda kale ee ka socota wadamada afrika waana ku qiib galaayahan sheer madaxeedka urur goboleedka igaada dowladda kenya ayaa la filaaya intii lagu wareegtay gudoomiyaalka ururka igaada welibana xilkaasay gobda doona madaxweynaha kenya uhuru kenyatta usoona kala wareegi doona ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo halkaasi haaye madaxweynigii hore ee dowladdii kumeeldarka hayta ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba usigeego khamiise usa kulan laga hadlay wakiilka hogayaha gaarka ee garamada midooben qaabilsana ramo soomaaliya ambasador james wana kulankii sheekh shariif weliba isku weel yahay madaxdii xisbigii himilo qaran ee uus hogaamiyowa waana diiradda laku saaray caqabado siyaasadeed ee dalka soomaaliya oo aragtada xisbigii himilo qaran oo usakaleya horumarinta dalka wakiilka hogayaha gaarka ee garamada midooben qaabilsana dhamo soomaaliya ambasador james wan ayaa horey weliba usa una kulmay siyaasiyiin miisaanka leh soomaaliya iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedka ka jirta ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo digreetu saasaariya weliba isku magacaabay tali ku-xigeenka ciidanka hooga dalka soomaaliya taliyaha ciidamada dhuulka ama logta wareegtadii weliba tali ku-xigeenka ciidanka hogga dalkana ku magacaabaya sareeye guud maxamed cali beriise dhinaga taliyaha ciidamada dhuulkana ku magacaabiya sareeye guuto cabdixamiid maxamed maxamed dirir tali ku-xigeenka cusub ee ciidamada hooga dalkiya bedel iyo tali ku-xigeenka hore ciidanka hogga cabdi xasan maxamed xijaar kaasoo dhan magacaabi taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed dhinaga taliyaha ciidanka dhulka usubedeli uduwaa yuusuf raage isla magacaabi taliyaha ciidamada hooga dalka soomaaliyeed sarkaal lang magacaabi taliyaha ciidamada logta ama dhul oo hooga dalka soomaaliyeed oo lang magacaabi cabdixamiid maxamed diriir weliba us horeya hangnagaday taliyaha ciidamada b s f puntland qeybta gobolka nugaal islamida weliba usa sikumeelderan goboday xilka taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal habahaato sidamaalanga horusa kuwareejiya madaxweynaha puntland sayid cabdilaahi dani magaalada kismaayo ee harunta kumeeldeerka ee maamulka jubbaland weliba deeray wafduus hogaamiyow madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdilaahi dani iyadana siwiinga meelesaylan ku dhawaayi wafdiga xubno shala duwan inaska jiraan iyo weliba shalay la filaaya intii iyo seedana magaalada kismaayo iyoona hakacanba baxeen magaalada boosaasaha baata wafdigusa ariiri kanagati sidaasna usa haku baaqadeen magaalada garoobe hadhawaayo ku wafdiga madaxweyne dani iyo weliba usa qiib qaadeen madaxweynaha jubbaland axmed midoobe madaxweyneyaalkii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed sheekh shariif sheekh axmed aadan iyo cabdikariin xuseen guuleed oo qiibo shal duwan ee bulshada magaalada kismaayo madaxweyne dani iyo wafdiga la socda iyo weliba iyo ku qiib gala doonana munaasabada elmasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe oo dhowaan ka dhiyaas magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo weliba laka dareemahaya wafuudi shal duwan oo ha kasii gulgulahayana welibana lifalaanti sidoo kale iyo meedhasay seedana madaxweyneyaalkii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud weliba degmada jalaalagsi ee gobolka hiiraan ka teegan hiisad ka dhalatay shaqaroojin gadoomiyaalka gobolka hiiraan ali maxamed araale uusa ka sameeya taliyaha saldhigga booliiska jalaalagsi muuse salaada shaqaroojookiya weliba ka dambeeyey kadib markii ciidamo iyo horka hayaan yaa ciidanka booliiska iyo ciidamada jabuuti oo maalmo ka hore dagaalmeen degmada ka dagaalmeen degmada jalax isla markaasni oo iska khilaafeena in hawada laga saaray isgaarsiinta degmada xirli ciidamada jabuuti iyo howlgalamiina baarow ee ku wadeena meelasay taliyaha booliska jalaxi ee gadoomiyaha usa shaqada karooji iyo weliba sheegay intii gadoomiyaha gobolka awoodan lahayn intii shaqaroojin sidaa darti ee usa shaqada sii wada doonaan maadaama iyan jirna walwar eh iyo ha ku baxeen taliska booliska hirshabeelle usoona magacabiye magaalada jalaagsi ee gobolka hiiraan iyo weliba halay ilaa iyo hadda laga dareemaha hiisad ka dhalatiy shaqaroojin taliyaha booliska degmadaas iyadoona laha sheegahay inta shaqada maamulka degmada iyo tan booliska iyo hakad ka jirana khilaafkan laka dareemahaya magaalada dhinaga kale warqada halay hakubati gadoomiye gadoomiye ku-xigeenka hilka laka qaaday ee gobolka hiiraan ee diidiya khaalid bashiir macalin iyo ha ka hor jeesatay shaqaroojinta taliyaha booliiska jalaxi soona sheegay intii ita sharadara khilaafkan ka teegan degmada jalaxi ee gobolka hiiraan iyo ka dhaladay shaqa joojin oo lakasuubi gadoomiyaha gobolka hiiraan oo ka sameeyay taliyaha booliiska degmadaasiy iyo ha ku eeday hilo khilaaf ka teegan iyo dhismo golo deegaanka degmada buuliburde ee gobolka hiiraan dhuunsiyaal weli weliba la dareertan warkahamignima idaacadda warsan ciidamada turkiga bilaaban howlgalkii militari ee muddada la qorsheeyay in waqooyigii syriya silankasafay ciidamada kurdishka iyo ha ku weeran argagixisada madaxweyne rajab dayib ordogan iyo ka dhawaaqii bilowgii howlgalka usantius kuweeri gugi nabadeed welibana sheegay intii lanka danliga eribtiraka halista argagixisada ee shirka dhanka ee turkiga ciidamada dimuqraadiga syriya s d f ee kurdish ay hogaamiyeen iyo sheegan inti diyaaradaha dagaalka turkiga iyo garaacayaan goobo shacabtaasi iyo argagixisada wiina sababtii anti markaasaytii shacabka naftarsha wali deersiye howlgalka militariya bilowday maalmo kadib markii minkeed ee mareykanka usa silama filaan ee unkadhawaagi in ciidamada mareykanka iyo ka bahaayeen gobolkaasi iyo agaasimaha warfaafinta xafiiska madawiinaha ordogan fahratiin alton iyo weliba uusan kabaaqay bulshada caalamkainti iyo taageeraan dadaalada reedandhiska iyo xasilinta turkiga welibana sheegay inti damaca turkiga iyo syriya ita keliya in meelila ka saara halista muddo fog ee wajahayaan muwaadiniinta turkiga gunsadayaal warkihaminimaysan kala daraartan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhawo intaninka agiyo warkoli bahasaaray bilaal hilaal sheekh shu-aab anoo eh mahmuud maxamed cabdullahi yaasiin lidirir siyaay warkanimida intii unuriyatawdu kulmaana weliba sinka tabaane sidaasi oo maanaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu